waxaan ahay hoggaanka jaaliyadaha iyo abaabulka wefdigan wefdi ballaaran oo jabaadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya lagu go'aamiyey shirkiisii in kormeer guud lagu soo maro dhammaan jaaliyadaha ogaadeynaya ee adduunka oo dhan buu ahaa wuxuu ka soo bilowday gudihii ogaadeynaya ayaan ka soo dhaqaaqnay waxaanu tegnay bishii horeto jabuuti kenyana waxay ahayd in waddankii labaad ee nasiibka u helay inay soo gaadhaan gaar ahaan xeryaha qaxootiga oo qiimi weyn noogu fadhiyey dad fara badan oo reer ogaadeeniya oo naftood hurayaal xubno taageerayaal shacabkii reer ogaadeeniya huy u ahaydna inaan mar soo dhex istaagno oo maxaan ku idhahdaa duruufta ay ku nool yihiin iyo xaaladda ay ku nool yihiin inaan aragno lana qabadsiino waddankii intii aan tegnay waddankii onlf sidaad la socotaan laba kun iyo siddeed iyo tobankii ayay heshiis etoobiya la gashay intaasna waddanka gudihiisii ayay ka howlgelaysay marka kormeerka iyagu wuxuu ahaa kormeer abaabul kormeer xoog ogaalnimo ah inaan xoogaal u noqonno jaaliyadaha waddanka ka jiray iyo kuwii dibadda inaan la qabadsiino isbeddelada ay onlf ka gaadhay muddadii ay waddanka gudaheeda joogtay iyagana aanu iswaraysanno ayuu ahaa socdaalka ururka laba kun iyo siddeed iyo tobankii ayuu heshiis la galay kob iyo labaatankii oktoobar buu heshiiskaasi dhacay magaalada casmaruu ka dhacay heshiiskaasi qodobo badan buu ka koobnaa qodobadaasi kuwii ugu muhiimsanaa waxay ahayd inay onlf si nabad ah uga wadato halgankeedii qoriga ahaa inay qalin ku bedesho ay waddanka ogaadeeniya iyo guud ahaan etoobiya in si nabada ay uga halganto tegitaanka iyagii meesha waxaayaabo fara badan faa'iidooyin fara badan buu keenay kow nabadgelyo guud oo deegaanka ogaadeeniya dhulka soomaaliyeed ka jirta oon etoobiya ka jirin buu keenay wuxuu keenay inaan isbaranno dadka iyagii oo muddadeed qaarna qori ku dagaalamayeen qaarna dibadda iyo qaxooti ku maqnaayeen in waddankii la isugu yimaado in dalkayagii aan si nabada u wada joogno fikirkayagii aan midayno xoogayagii inaan midayno inaan midayno inaan ku halgami karno waddanka gudihiisii annaga oo qalin wadanna in siyaasadda etoobiya aan saamayn ku yeelanno in etoobiya laftigeedii aan baranno waxa ay tahay etoobiya marka heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis guul badan muujiyey aan barannay waxa qowmiyadaha etoobiya ay tahay waxa dowladda etoobiya ay tahay iyo in dadka yagii laftigoos aan ku dhiiri gelino in qalin hab cusub oo aan hore loo gelin ama hore loo tijaabin inaan tijaabino inaan qalin lagu halgami karo bulshada soomaaliyeed ee deegaanka ku nool ogaadeeniya dhammaan gobollada gobolka doolla hadday noqon lahayd gobolka shabeelle hadday noqon lahayd gobolka jarar hadday noqon lahayd gobolka faafan hadday noqon lahayd gobolladaasaa waxaan ku idhaahdaa ay dhibaatooyin ka taagan yihiin waxaan leenahay walaalayaalow dhibaatada wiil inaga dhinta uma baahnin qabaleeyadan iyo ceelashani way naga badan yihiin dalkeennu waa dal barwaaqaa dalkeennu waa dal ceelal badan iyo qabaleeyo badan laga samaysan karo waxaan ugu baaqaynaa in si nabad ah lagu wada noolaado in xabadda la joojiyo in colaadda walaalka la joojiyo dadka soomaaliyeed waa hal qoomiyad waa hal reer waa hal shacab shacabka soomaaliyeed inuu mid ahaado nabadgelyada u midoobo walaaltinimada u midoobo ayaan ugu baaqaynaa dagaalladaasna in oo taliba la joojiyo ayaan ugu baaqaynaa